magaalada kismaayo ayaa waxaa laga daafuray makhaayadda kulmis garden oo ay kasoo qaybgaleen guddoomiyaha degmada kismaayo odayaasha dhaqanka jubbaland xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maqaaxida kulmis garden ayaa waxaa loo dhammaystiray adeegyada laga maarmaanka u ah bulshada mulkiilaha maqaaxida kulmis garden iyo xildhibaan shukri xareed ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay kusoo kordhisay magaalada kismaayo hirgelinta maqaaxidan cusube magaalada meelaha ugu bilicda xun bay ka mid ahayd meel qashinqub aha oo maaragtay dansan oo magaalada qofkii maraaya una ku farxaynin bay ahayd haddana waxaan isleeyahay way maaragtay bildhaantan ay hadda leedahay waxaa ku mahadsan cabdullaahi sheekh cali wiilkaa yaree dhallinyarada ahaa oo maaragtay u huray hantidiisa isagoon ogahay wax badan inay maaragtay lagu qalqaalinayay inuu meelo kale hantidiisa gashado haddana gashaday meeshan yaa ku mahadsan aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waxaan waxaan isleeyahay anigu talooyin baan ku lahaa laakiin go-aanka isagaa qaatay wuu ku mahadsan yahay meherado sidan oo kale oo horumarkay ka mid tahay allah waxaan uga baryayaa cabdulaahi wax khayr qaba inuu ilaahay ka siiya marka hore ilaahayna ku asturo waxaanoo kale waa loo baahan yahay inay maaragtay oo sidan oo kale horumar loo gaadho waa u baahannahay waana soo dhaweynaynaa asalaamu calaykum ugu dambeyn guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed farweyne oo daafuray maqaayadda cusub ee kulmis garden ayaa waxa uu ka hadlay horumarada ganacsi ee kusoo kordhaya degmada kismaayo farxad weyn bayna noo tahay in magaalada kismaayo oo anigu aan maayarka ka ahay in maanta maqaaxidan quruxda badan oo kharashka badan la geliyey oo sida fiican loo sameeyey in lagu soo kordhiyo waxay qayb ka tahay kismaayada cusub waana mahadsantaha waxaan ugu baaqayaa ganacsatada reer kismaayood iyo dadka soomaaliyeed inay magaalada maal gastaan in lagu daydo cabdullaahi oo shilinkii u shaqaystay dalkiisa dib ugu celiyey maxaa yeelay wixii magaalada laga sameeyo qof kasta oo soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland waxay u tahay guul way anfacaysaa magaalada markii la qurxiyo bada hoose caasimaddii ku-meel gaarka ahayd ee jubbaland oo aanu caawa joogno waxay u soco waxay gashay geedi dheer oo hayaana oo la yidhaahdo kismaayada cusub waxaan uga mahad celinayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay kismaayada cusub oo ganacsadahaanu caawa ugu dambeeya meeshaan furay waxaa ka hirgalay laamiyo qurux badan iyo aargooyin iyo ran aboodyo casri ah oo dinu la jaanqaadi raba ama la jaanqaaday waxayna ku timi dadaalka dowladnimada iyo dadka oo qayb ka ahaa oo aa dadka halkan fadhiya